culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi ma aha mid kastoo gaalnimada ku dhacay oo odhaah ahaan ama ficil ahaan ugu dhacayo wixii la mida gaalnimadu inay xukum ahaan ugu duldhacaysa ma aha marka la yidhi mid kasta oo gaalnimo ku dhacay gaalnimadu xukum ahaan uguma duldhacayso macnaha looga jeedaa waxa weeye bacdi ka mida kuwa gaalnimada ku dhacay bay gaalnimadu xukum ahaan ugu duldhacaysaa bimacnaa waxa weeye lagama fahmayo lama odhanayo haddii mar la yidhi laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayhi yacni ruux gaalnimo ku dhacay oo gaalnimo lagu xukumayaaba ma jiro maaha saas waa khalad laakiin waxaa looga jeedaa ruux kasta oo gaalnimo ku dhacay gaalnimadu inaynay ka baaqanayn oo ku duldhacaysa ma aha laakiin qayb ka midaa gaalnimadu ka baaqanaysa iyagoo gaalnimo ku dhacay qayb ka midana gaalnimadu waa lagu xukumaya waa lagu fulinaya oo waxaa la odhanaya waa kafir waxay kaloo culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waالtacyiini sida sheekh taqyadiin ba uu yidhahda farqi wuxuu u dhaxeeyaa xukum in la iطlaaqoo la sii daayo la yidhaahdo ruuxa waxaa sameeyaa waa gaal ama ruuxa waxaa yidhaahdaa waa gaal iyo ruux mucayana in la xukumo oo hebelah marka la sheegayo markaa xukunka sii daysan waxaa la odhanayaa ruuxa waxaa sameeyaa waa caynkaa xukunkiisu man qaala kada faqad kafar man facala kada faqad kafar laakiin marka mucayan hebela laga warramayo fulaan ama callaan baa laga hadlayaa markaasaa la leeyahy hebel waxaasuu ku dhacay dee iskama odhan kartid waa gaale waa inaad hubsataa shuruuddii inay dhammaystiran tahay mawaanicdiina inay wada maqan tahay shuruuddii lagu gaalaysin lahaa haddaynay wada joogin mawaanicdii diidi lahayd gaalaysiinta la gaalaysinayana aynay wada maqnayn lama gaalaysin karo wa in waqaca fi lkufri gaalnimaba ha ku dhace waayo gaalnimadu waxay leedahay gaalaysiinta wax la gaalaysinaya waxay leedahay shuruudo waxay kaloo leedahay mawaanic waxyaalo diidaya qofkii muslimka ahaan jiray isagoo mu'mina waashay acadana allahu min aljunuud ee dabeedna gaalnimadii ku hadaaqay ee iskaga hadhadlay ma la gaalaysinaya akaafirun billah waayo ilahay rasuulkiisu caaya maxaa loo gaalaysin waaya sowta la yidhi waxa weye qofka ilahay rasuulkiisa caaya waa gaal waa marfuucu lqalm rufica alqalmu can halaaثa wa can اlmajnuuni xataa yacqil wa fii riwaaya xataa yufiiq marka waxa weeye maadaama uu waalan yahay yani ma noqonayso in lagu gaalaysiiyo ruuxii hurday oo dabadeedna hadray oo isagoo hadraayaa waxaa la arkay gaalnimuu ku hadrayaa mu'min baana lagu ogaa ma la gaalaysinaya ya waayo maxaa loo gaalaysin waaya soo kan gaalnimada ku hadlay yacni waxa weeye ruuxani waxa weye waa marfuucu lqalm xaaladan wa can innaa'imi xataa yastayqid qofka markaa hurdaa ilaa uu baraarugo yacni isaguna waxa uu yahay waa marfuucu lqalm qof baa gaalnimo lagu khasbay ilaahay cay baa la yidhi shuruuddii ikraahuna waa dhammaystirantay waa caayey akafar waayo sawtaliyo qofka ilaahay caayaa waa gaal yacni kani waxa weeye yacni wuxuu ku sugan maanic in la gaalaysiiyo diidaya ayaa meesha yaalla ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan qof baa waxa weeye waxa uu is yidhi hadal buu is yidhi ku hadal yacni markaa sax ah dabeedna afkiibaa ka boobay ama waxa weeye waa halmaamay oo erey gaalnimo ah buu ku hadlay yacni ma gaaloobay gaalnimu ku hadlay yacni ma gaaloobayo nebigu sala allahu alay waslam waa ku yidhi akhطa'a min shiddati اlfarax ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuk nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alay waslam akhطa'a min shiddati اlfarax ruuxba waxa uu ka jaahil ahaa mas'ala inay xaaraan tahay masalan istiqaasada amwaadda la baryo ee la gargaar weydiisto ayaa waxaa jira ruux aan maqlinba inay gaalnimo tahay ama xaaraanba tahay dadkii ka horreeyey wuxuu ka soo gaadhay amwaadda in la baryaa inay tawasul tahay oo ay markaa mashruuctoo bannaan tahay weligiina maba maqalba dadka dhintay in la baryaa ama awliyada la gargaar weydiistaa waa gaalnimo maba maqalba awliyadii buu baryayaa gargaar weydiisanayaa dadkii dhintay buu baryayaa wuxuu la yimi waa gaalnimo ma gaaloobay jawaabtu waa maya sababta aan u gaaloobin waxay tahay waxa yaalla jahli jahliguna waa cudurdaar sharciya marka ruuxu hadduu waxa weeye jaahil yahay oo shayga aanu kaba warqabin oo aanu ogayn in lagu gaalaysiyaa ma suuragal ah in lagu gaalaysiiyaa ma suuragal aha adilla badan oo sharciyaana ku soo aroortay oo uu ka mid yahay ay ka mid tahay aayaddu ilaahay yidhi wamaa kaana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum ma yattaquun aayaddaasaa ka mid ah bimacnaa inaan lagu dalaal xukminaynin baa laga qaadanaya mar hadduu jaahil ka yahay oo aanu garanayn taasaa laga dariishanaya ta kale jahligu waa nooc khaطأa walaysa عalaykum جuناx fيma أkhطأتm bih walakin ma tacamadat qulubukum saas aaweed ba culamadu waxay khaطأ u qaybiyaan khaطأ fi اlqasdi wa khaطأ fi اlficli in qasdiga lagu khaطأo iyo in ficilka lagu khaطأo waxay yidhahdeen jahligu waa khaطأ fi اlqasdi waa kama ku saabsan xagga qasdiga iyo niyada oo waxaanuu samaynayo wuxuu u samaynayaa ma aha xaaraannimo iyo wax la mid ah marka xaalkiisu wuxuu shabbahaa ninkii qofka muslimkaa dilay isagoo gaalmoodaya saasoo kale u shabaha waa khaطa'un fi اlqasdi adilada tilmaamaysa khaطa'u inuu marfuuc yahayna waa jirtaa waa badan tahay shaekhulislaam ibnu taymiyana wuxu yidhahy fi lmasaa'il alcilmiya wa fi masaa'il alcamaliya intaba khata ummaddan marfuuc buu ka yahay cumuumkeeduna waa cumuum maxfuud ah oo la dhowro o la ilaashay bimacnaa wax takhsiisa aan lahayn aan waxba laga reebin waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha loo daliishanaya xadiis daati alanwaad markay yidhahdeen ijcal lana daata anwaadin kama lahum daatu anwaad rasuulku wuxu yidhi sala allahu aleyh wasalam qultum wladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha marka waxa weeye jahliga inuu cudurdaar noqon karo ayaa laga qaadanaya marka waxa weeye ruux kasta oo gaalnimo ku dhaca macnaheedu ma aha waa gaal oo gaalnimadii xukumaan bay ugu dhacaysaa ruuxana marka gaalnimada lagu xukumayo waa in la hubsadaa yacni xaaladiisa oo shuruudii ma dhammaystiran tahay mawaanicdii ma wada maqan tahay waa intaa la hubsadaa masalada noocaasi waa mas'ale muhima habeenka dhaweeda adigu riddadana maynaan baraarujin laakiin waxa weeye xukumka dee waa caynkaas weeye shardina maaha mar kasta oo la sheego la yidhahdo waxaasi waa gaalnimo in la sheego wixii mawaanic iyo wixii shuruuda shardi maaha saas aawadee adilada sharcigaa waxaa lagu arkayaa saas aawadee adilada sharcigaa waxaa lagu arkayaa iyadoo waxyaalaha qaar xukun mutlaqa laynoo sheegayo ruuxa sidaa sameeyaa naartuu gelaya ruuxa sidaa sameeyaa jannaduu gelaya ruux cayn marka waxaa weeye taasna keligeedna kuma filla ee waa in wax kale raacaan ruuxa caynkaa sameeyaa jannaduu gelaya marka la yidhaahdo waa inuu ruuxaasi bisharti mu'min yahay waa inuu ruuxaasi iimaan ku dhintaa waa inuu ruuxaasi camalka ikhlaas ula yimi shuruudaha noocaasaa loo shardinaya xadiis walbana kuma jirto shuruudahaasi marka la yidhahdo kacaynkaa sameeyaa naartuu gelayaa waxa weeye naarta goortuu gelaya waa maxay waa marka waxa weeye aan laga cafin markaanu ka toobad keenin yacni markaa waxa weye mukhali mukhallifaat alwaciid waxyaalaha waciidka baajiyaa ee tobanka ama koob iyo tobankii waa inayna meesha imanin xaaladdaasuu gelaya kumana arkaysid xadiis kasta iyadoo lagu sheegayo ama aayad kasta waxyaalaha mawaanicdu waa inay maqan tahay shuruuddaasi waa inay oobsan tahay marka fii bacdi alaxyaan iطlaaqaat markaysa waxa in la iطlaaqi karo ijmaalah tafsiilkeedana markaysaga adilo kale iyadoo shuruudda caddaynayso waxa weeye waa shay markaa saa'iq oo shareecada lagu yaqaan atawxiid halaaثaةu anwaac tawxiidku waa saddex nooc alawalu tawxiid اrububiya ka koowaad waa tawxiidka rabbinimada loo nisbeeyey whuwa aladii aqara bihi lmushrikuuna waa kay wa huwa aladii aqara bihi lkufaaru waa kay gaaladu qireen calaa zamani rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam oo wakhtigii rasuulka gaaladii joogtay waa tay qirtay walam yudkhilhum fi lislaami taasina islaamnimada may soo gelinin wa qaatalahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahayna waa la dagaalamay sala allahu alayh wasalam wastaxalla dimaa'ahum dhiigagooda waa xalaashaday dhiigagooda waa xalaashaday nusakha qaar waa isdaba marinayaan wastaxalla dimaa'ahum dhiigagooda waa xalaashaday wa amwaalahum amwaalahum xoolahoodana waa xalaashaday wa huwa tawxiid ullahi bificlihi tacaala waana keliyeynta ilaahay lagu keliyeynayo ficilkiisa uu isagu samaynaayo waa min idaafati almasdar lifaacilih masderkii baa faacilkiisii samaynaayay loo idaafaynaya loo tiirinaya oo allah ficilka isagaa sameeyey marka ilaahay baa ficilkiisii loo keliyeynayaayoo xagga ictiqaadka iyo ogaalka la aqoonsanayaa loogu keliyeynayaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilahay yidhi qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku asamca walabsaara qul waxaa tihaa man yarzuqukum yaa idin arsaaqaya min asamaa'i cirka yaa idinka arsaaqaya waalardi dhulka yaa idinka arsaaqaya cidda risiq iyo quruska idin siinaysaa wa ayo am man yamliku asamca waalabsaara yaa mulkiyoo hantiya maqalka iyo aragyada waman yukhriju yaa soo bixinaya alxaya ka nool min almayiiti mid dhintay yaa ka soo dhex saaraya wa yukhriju soo bixinaya almayita kii dhintayna min alxayi mid nool ka soo bixinaya waman yudabbiru alamra umuuraha yaa deberaya cidda umuuraha maamulaysaa wa'ayo tadbiirku waa maamule shantaa umuurood cidda samaynaysaa wa'ayo fa sayaquuluuna waxay odhan doonaan gaaladu allaahu ilaahay baa yacni umuurahaasoo dhan samaynaya ayaa allahu yafcalu dalik faqul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquuna war miyaydaan ilaahay ka baqayn walaayaatu calaa haadaa kasiiratun jidda aayaadka sidaa ku soo aroortayna waa fara badantay aad bayna u badantay jiddan bimacnaa aad bay u badantay weeyi athaani nooca labaad tawxiid aluluuhiyati ilaahnimada in la keliyeeyo weeyi wa huwa aladii tawxiidka ilaahnimada la keliyeynayaa wa huwa aladii kii weeye waqaca fiihi nisaacu murankiiyo doodda uu ka dhacay fii qadiimi dahri wakhtigii hore iyo wa xadiisihi wakhtiga cusubba bimacnaa hor iyo dibba wixii laysku hayey oo nebiyada iyo ummadihii gaalada ahaa ay isku hayeen maantana dadkii nebiga raacay sala allahu alayh wasalam iyo gaaladu ay isku hayaan mushrikiintu kan weeye waa tawxiid aluluhiya wa huwa tawxiid ullahi waa in ilaahay la keliyeeyo biafcaali alcibaadi addoommada ficiladooda lagu keliyeeyo oo ficilka addoonku la imanaayo cibaadada ah in rabbi loo gaar yeelo ka ducaa'i waa sida baryada iyo wanadri nadarka wanaxri gawraca ama dhuundhowga waalrajaa'i rajada ama quuddaraynta waalkhawfi cabsida watawakuli tala saaradka waalragbati yacni rajada yacnii jacaylku uu heliyo waalrahbati iyo cabsida waalinaabati iyo noqoshada wa kullu nawcin nooc kasta oo min haadiil anwaaci noocyadaa ka mida calayhi daliilun daliil baa markaa daliil baa ku sugan yacni daliil ku tusinaya ayaa loo hayaa oo min alqur'aani qur'aanka looga haya masalada uu halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxaa weeye raxmat ullaahi calayhi waa tawxiidku ma qaybsamaa haa ahlu sunna waljamaca waxay qabaan tawxiidku waa qaybsamaa waayo tawxiid waa ficil addoonka ka dhacaaya waxada yuwaxidu tawxiidan waa keliyeeyey keliyeyn keliyeyntana waxay ka dhacaysaa addoonka culamada qaarkood waxay yidhahdeen tawxiidka waxaa loo qaybinayaa laba qaybood waa tawxiidun fi اlictiqaad wa tawxiidun fi اlcibaada qaybtooduna waa sahlan tahay in xagga caqiidada iyo rumaynta ilaahay laga keliyeeyo iyo in xagga cibaadada iyo dhowaanta rabbi loo dhowaanayo in laga keliyeeyo bimacnaa ictiqaadka ama caqiidadaa laga keliyeynayaa waxay tahay waxaa loo rumaysanayaa ilaahay inuu yahay keligii ka wax abuura keligii ka wax arsaaqa keligii ka wax maamula asmaada iyo sifaadka inuu isagu la gaari yahay oo cid ka shabbahdaa oo kala midi aynay jirin umuurahaasoo dhammi waa umuuro la aqoonsanayo misena la ictiqaadinayo oo la rumaysanayo marka umuuraha waa inaan la gelin caqiidada ku saabsan wax wadaag la yidhaahdo waa inaan la gelin oo aan la odhan ilaahay sifaadkiisao sifaadka khalqiga ee la mid taha ila haddii caynkaa la yahay waa shirkun fi sifaat shirki baa lagu dhacay oo aan la odhan ilaahay cid baa wax la abuurta ila haddaan marka abuurka ilaahay loo keliyeynoo la odhan keligiibuu wax abuuraa waxay noqonaysaa in wadaag la geliyey yacni markaa waxaa weeye khaaliqnimadii ilaahay arsaaqista waa saasi leh tadbiirka iyo maamulka waa la mid tadbiirka waxaa weeye inuu wax nooleeyo inuu wax dilo inuu mid casiis ka yeelo mid sharaf leh mid daliil inuu ka yeelo mid inuu faqiir ka yeelo mid inuu hani ka yeelo wahluma jaraa sidaa u wad marka caqiidadii baa ilaahay loo keliyeynayaayoo waxaa loo rumaysanayaa umuuraha inuu isagu la gaari yahay waa altawxiid alcilmiyu alictiqaadiyu waa tawxiidkii aqoonta iyo rumaynta loo nisbeeyey ama waa tawxiid ullaahi fi lictiqaad waa ilaahay oo loo keliyeeyo xagga markaa caqiidaynta oo inuu umuuraha la gaar yahay dhammaantood nooca labaad waxaa weeye waa tawxiidun fi lcibaada cibaadadii in la keliyeeyo oo rabbi loo keliyeeyo oo keligii la caabudo ilaa adilada sharcigu waxay inoo sheegaysaa rabbi keligii in la caabudee macnaha kelimatu tawxiid ay leedahayna waa rabbi keligii in la caabudo waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam saasuu ku baaqay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah markaa rabbi in keligii la caabudo nebiyada dhammaantood baa ku baaqayey marka waa tawxiidun fi alcibaada ama bicibaara ukhraa altawxiid alcamaliyu alطalabiyu waa tawxiidka doonista iyo camalka loo nisbeeyey weeyaan culamada qaar labadaa nooc bay u qaybiyeen waana sida callaamat ibnulqayim iyo culamo kale mareen waana waadix ishkaalna kuma sugna culamada qaar waxay yidhahdeen saddex qaybood baa tawxiidka loo qaybinaya tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat in ilaahay rabbinimada loo keliyeeyo in uluhiyada iyo ilaahnimada loo keliyeeyo in waxa weeye markaa magacyada iyo sifooyinka iyo daatada loo keliyeeyo الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jirray ee, tawxiidka iyo qaybihiisa marka ahlucilmigu waxay u qaybiyaan tawxiidka qaarkoodna laba qaybood qaarkoodna saddex qaybood qaybinta tawxiidka la qaybinayaana waa shay yacni saa'iq ah oo wax markaa yacni dhibaato oo ku sugani ayna jirin haddii la yidhaahdo tawxiidkaa qaybsama macnaheedu ma aha in aaliha mutacadida markaa la caabudayo ma aha waayo tawxiidku waxa weeye waa keliyeyn keliyeyntuna waxay ka dhacaysaa addoonka marka addoonku keliyeynta uu keliyeynayo ilaahay ee uu ictiqaadinayo inuu waaxid yahay fii daatihi wa fii asmaa'ihi wa fii sifaatihi wa fii rububiyatih uuna keligii caabudayaa yacni umuurahaas oo dhan bay koobsanaysaa tawxiidku koobsanaya tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiyana waa kala duwan yihiin inay kala duwan yihiinna waxaa laga qaadanayaa waa mid ay xagga ishtiqaaqa waa ku kala duwan yihiin oo macna rab iyo macna alilaah farqaa u dhexeeya alilaah waa macbuud ilaah macnihiisu waa macbuud waa mid la caabudo rabbina waa mid wax barbaariya oo wax koriya marka waxa weeye rabbi waxaa looga jeedaa alkhaaliq alraasiq almudabbir kii wax abuurayey wax arsaaqayey wax maamulayey kuu doono noolaynayey kuu doono dilayey kuu doono cisaynayey kuu doono dullaynayey kuu doono faqiir ka yeelayey kuu doono hani ka dhigayey wahaakada marka waxa weeye xagga ishtiqaaqa waa ku kala duwan yihiin marka iyagoo ishtiqaaqa ku kala duwan in la yidhahdo waa isku macna ma suuragal aha rabbi waa bimacnaa raabbin bay la mid taho bimacnaa faacil weeye oo waxa weeye yurabbi cibaadahu binnicam marka waa macnihiisu waa faacil buu u dhacayaa ilaahna macnihiisu mafcuul buu u dhacayaa mid macnihiisu faacil u dhacayo mid macnihiisu mafcuul u dhacayaana waa kala duwan yihiin waa midda labaadee rubuubiya iyo uluhiya farqigu wuxuu ku caddaanayaa rubuubiyada waa qirsanaayeen nimankii mushrikiinta ahaa laakiin uluhiyada in ilaahay loo keliyayo may qirsanayn bimacnaa keligii inuu ilaahay khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay waa qirsanaa waa qirsanaayeen قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله marka waxa weeye umuuraha waa qirsanaya rabbi in loo keliyeeyo waayo hadday qabaan oo ictiqaadsan yihiin ilaahay cid la samaysaa inay jirto waxay odhan lahayen ilaahay iyo ciddaasaa samaysay odhan lahaayeen mar haddaynay cid kale ay ku ladhaan aynay jirin waxaa laga qaadanayaa inay ilaahay u keliyeynayeen ayaa laga qaadanayaa
uluhiyada laakiin rabbi in loo keliyeeyo oo ilaahay keligii la caabudo taa waa diidanaayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaaba yacni waxay yidhahdeen macbuudaadkiima wuxuu ka dhigay macbuud qudha yacni taasi waa shay aad loola yaabo bay yidhahdeen shay aad loola yaabo yacni weeyaan bay yidhahdeen waa midda kale yani rububiya iyo uluhiya rububiya iyo uluhiya waxyaalaha ku tusinaya inay rububiyada qirsanaayeen waxaa ka mida mushrikiintii cabdulmuطalib ayaantii ciidanka xabashidu soo weerareen maka oo ay dooneen kacbada inay buri kacbada inay dumiyaan kacbada inay dumiyaan ay dooneen geel cabdulmuطalib leeyahay bay xaraysteen dabeedna cabdulmuطalib baa u soo ergeeyey waa qadariyey cabdulmuطalib wuxuu ku yidhi maxaa kuu daran wuxuu yidhi geela geelan baan leeyahay oo aan kaa doonayaa geelaan erge ka ahay wuxuu yidhi markii hore aan ku arkay waa ku qadariyo waxaan ku mooday inaad tahay nin qiimo leh laakiin iminka waxa weeye waa waxaad noqotay agtayda midaan maamuus iyo qadar agteeda ku lahayn ayaad noqotay waayo kacbadii carabiba idinku maamuusi jirtay baan doonayaa inaan dumiyo adiguna geel baad igala hadlaysaa adiguna geel baad igala hadlaysaa cabdilmuطalib wuxuu ku jawaabay ana rabu اlibil walilbeyta rabban sayaxmiih anigu waxaan leeyahay geela ayaan markaa leeyahay kacbaduna rabbi ilaalinaya oo kuu diidi doona ayay markaa waxa weeye leedahay rabbi kuu diidi doona ayaa kacbadana u sugnaaday waxay diidayaa ma jiraan buuli geeliisii u siiyey marka qisada waxaa laga qaadanayaa muu odhan kacbada asnaam baa taalla oo intaasoo sanam baa yaalla waayo dhibaatadu hadday weynaato dee ilaahay bay baryada u gaar yeeli jireen intay dhibaatadu yar tahay bay cid kale baryi jireen laakiin dhibaatadu hadday weynaato rabbi oo keliya ayay baryi jireen xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayibati wafarixuu biha jaءataa riixun caasifu wajaءahum اlmawj wajaءahum اlmawju min kuli makan wadanuu anahu muxiiطa bihim dacwuu اllaha mukhlisiina lahu اddiin waxaa lainoo sheegayaa dhibaatadu markay darraato waxay is odhan jireen yacni cid kale oo idinka kor qaadi kartaa ma jirto allah mooyaane cid kale idinkama kor qaadi karto marka ilaahay oo keliya ayay beri jireen laakiin intay dhibaatadu yar tahay yacni ashyaa kale ama waxyaalo kale ay la beryi jireen ilaahay waa jirta taana waxaa laga qaadanayaa inay waxa weeye dhibaatadu markay weynaato inay ilaahay cibaadada u gaar yeeli jireen oo baryada u gaar yeeli jireen oo cid kale aynay la baryi jirin markaa qisadaasna calaa kulli xaal waa ku tusinaysaa waa laga qaadanaya ahlu cilmiguna waxa weeye tawxiid urububiya iyo tawxiid ululuhiya sidaas ayay u kala farqiyeen daba waxaa jira dad diiday taqsiimka tawxiidka la qaybiyo oo yidhi tawxiidka in la qaybiyaa sax ma aha ruuxa yidhaahdo waxa weeye saddex qaybood baa tawxiidka loo qaybinayaana macnaheedu waxay tahay saddex ilaah buu caabudayaa qaar marka waxa weeye qubuuriye ah oo min cubbaadi alqubuur ah kuwa xabaalaha caabudo ka mid a ayaa sidaas iyadaa yidhi marka hadalka caynkaas ee taas tilmaamayana waxa uu yahay waa hadal baatila weeye waa hadal baatila weeyaan shubhada asalkeeduna waxay ka soo jeeddaa nimanka jahmiyada la yidhahday ka soo jeeddaa oo nimanka jahmiyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen ilaahay magacyo badan looma sheegi karo waxay yidhaahdeen haddii markaa waxa weeye magacyo badan ilaahay loo sheego macnaheedu waxay tahay aaliha badan baa la caabudayaa jahmi ibnu safwaan waxaa laga sheegaa inuu yihi ruuxa yidhahdo sagaal iyo sagaashan magac buu ilaahay leeyahay sagaal iyo sagaashan ilaah buu caabudaya muctasilada laftoodu waxay yidhahdeen sifooyin badan oo wujuudi ah rabbi looma sugi karo waayo tacadud sifaat tastalzim tacadud alqudamaa yacni sifaatku inay bataan waxaa ka dhalanaysa yacni aalihadu inay badan yihiin qadiim waxay uga jeedaan markaa ilaah marka tacadud alqudamaa ay tacadud alaaliha taasaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen marka waxaa weeye shubhada asalkeedu waxay ka soo jeedaa jahmiya iyo muctasila ayay ka soo jeedaa waana shubhaday ku diideen muctasiladuna ay ku diiday sifaadka ilaahay oo tactiilka ay ku samaysay waana shubhada iyada markaa sababteeda jahmiyaduna ay ku diiday magacyada ilaahay marka ay ku diiday weeye tii baa markaa waxaway maantana yacni qubuuryada qaarkood ay ku diidayaan yacni ilaahay in la yidhaahdo yacni waxa weeye waxaa yacni la samaynaya tawxiid aldaati waalasmaa'i waasifaat iyo tawxiid alrububiya iyo tawxiid aluluuhiya oo saddexdaas yood baa ilaahay loo keliyeynaya ama waxaa loo keliyeynaya cibaadada in loo keliyeeyo iyo in ictiqaadka loo keliyeeyo tawxiid alciqa tawxiid alcaqiida ama tawxiid alictiqaad iyo tawxiid alcibaada yacni shubhadii lafteedii baa lagu diidayaa taqsiimka caynkaasa marka asalka shubhadu halkaas ayay ka timi in la yidhaahdo asmaada badan iyo magacyada badan cidda lagu magacaabaya inay badantaa ka dhalanaysaa butlaankeeda waa la yska garanaya waayo waxaynu naqaanaa waxyaalo badan oo magacyo badan leh haddana marka waxa way shay keliya ah
ayaa la yaqaan
marka waxaa weeye ciddii magaca lahayd waa waaxid laakiin magacyadii waa badan yihiin yacni tacadadat alasmaa'u walmusamaa waaxidun magacyadaa batay laakiin musamaha magaca markaa lagu magacaabaya waa keli tanna waa noocaas weeye tanna waa noocaas weeyaan waa midda labaadee haddii la eego alashaacira walmaaturiidiya laftoodu tawxiidka waa qaybiyaan oo waxay yidhaahdeen ilaahay waa waaxid waa waaxidun fii daatih waaxidun fii afcaalih waxay yidhahdeen waa saddex qaybood bay yidhahdeen waa waaxidun fii waaxidun fii sifaatihi laa shabiiha lahu wa waaxidun fii daatihi laa juz'a lahu wa waaxidun fii afcaalihi laa shariika lahu saddexdaa qaybood bay qaybiyeen ilaahay waxaa weeye daatadiisa waaxid buu ku yahoo keli buu ku yahayoo ma qayb qaybsamo daatadiisa keli buu u yahay oo ma qayb qaybsamo sifaadkiisana keli buu u yahayoo wax shabbaha ma jiraanoo u egin ficiladiisiya wuxuu samaynayana keli buu u yahayoo cid la wadaagtaa ma jirto keligii buu xabuuraa keligii buu xarsaaqa